wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madax ka socota bangiyada ayaa magaalada baydhabo ku yeeshay kulan looga hadlayay sidii lasaga kaashan lahaa horumarka ganacsiga iyo bangiyada sidii ay door wanaagsan uga qaadan lahaayeen maalgelinta ganacsiga kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar kamida bulshada ku nool magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda ganacsiga iyo mas-uuliyiin ka socday bangiyada ku yaala deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka ayaa waxaa shirgudoominayay wasiir xogeenka wasaaradda ganacsiga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana goobjoog ahaa agaasimaha guud iyo mas-uuliyiin kale marka uu kulanku soo dhammaaday warbaahinta waxaa ugu warbixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed meeba sharaf ah inay kulun la weeldhata bangiyada ku shaqeeyo degmada baydhabo kulankaas oo nihinka qobsoomay xarunta rugta ganacsiga dowladda koonfur galbeed kulunku may ka bilaawday si-eedan heesareyta mabase rasmi an furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga wasiir cabdisalaan kulunka may baa ka bandhignay istraatiijiyadda mise abroshka wasaaradda ganacsiga ee fadaas inay ka maalgeliyada ganacsiyada yaryar iyo meeleera ahaan dhexdhexaadka ah marka bangiyada may kumid yihiin qeybanka muhiimsan ee lakula shaqeey doono arrimaha maalgelinta ganacsiyada mayba kula hadalaanay sidii ku-xoojida fadeen ganacsiyada weliba ahaan wax soo saarka leh ee production sectorka inayo siiyaan ahmiyadda koowaad saasoo kale mayba dhegensadaanayhe adeegyada iyo serviceska bangiyada aan haayaan dadweynaha ka nool deegaanada dowladda koonfur galbeed mayba ha bandhikeena xog fayla oo ka saabsan adeegyada iyo dadka aan haayaan wasaaradda mayba dhiirigeliyahaas ee dhammaan saamiileyda ka shaqeeya oo arrimaha ganacsiga haddii haada fadeen ahaan maalgashiga iyo haddii haada fadeen ganacsatadaba inay xiriir dhowla weeldhata oo shaqadana derdergeliyda shirkaana mayba haninka dhammaaday si guul ah mayba la iska afgaroday yihiin dhammaan bangiyada ku shaqeeyo deegaanada dowladda koonfur galbeed inay oo mayleeraay fursad gaar ay siiyaan arrimaha waxsoo saarka maadaama deegaanada koonfur galbeed caanka iyo waxsoo saarka